Kadib markii dhawaan Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha ee Koonfur Galbeed Soomaaliya magacowday hoggaanka dhalinyarada si ay uga shaqeeyaan horumarintooda ayaa guddoomiyaha ururka dhalinyarada Koonfur Galbeed Maxamed Cabdulaahi Cabdinuur uu warbaahinta uga warbixiyay waxyaabaha uu qorsheynayo inuu wax ka qabto ee ku aadan caqabadaha haysta dhalinyarada waxyaabaha in qorshaysan su-aalaada i weydiiday dhalinyarada koonfur galbeed oo dhalinyaro ee dowladnimada injeel dheed horumarku qayban ku dhaqdaw dhan walbana ha ku muuqdaw marka ka guddoomiyahaan qorshayaalka in korayba kumid inta dhalinyarada dhan walba qayb ku noqdaan horumarka deegaanka ku dareer amniga qayb ku noqdaan horumarinta qayb ku noqdaan bilicda deegaanka qayb ku noqdaan intii xitaa wax soo saarka deegaansho ha saaraan ha muujiyaan waana eed eedaan kudha muuqdaa in qorshaysan insha allahu bilaawa nagata guddoomiyayaal degmooyin oo dhalinyaro loogu jireen guddoomiyayaal gobola loogu jireen kasto guddoomiya dhalinyaro isteed oo ku dhowan jarna laakiin guddoomiyaalkaasaa la shaqeeya doogna yoon la fadheeda doogna waana isxaalooreysan doogna caqabado dhalinyarada haysada isiliinku gudugu faday waana xala anshayn doona insha allah waxyaaba aan ku horeeyay oo dhalinyarada ana walqulqoodaw maadaama aan dhalinyarey waana fahmi karo wayba ku mid ee dhalinyarada intii walwalba garab laga siiy dhanka shaqo abuurka intii shaqa abuur farsamo shaqo waxyaaba leensuubiya intii ana ka garab sulma intii ana karaanka ee in kale wala kale aan ku caawiyo karo dhalinyaro way jiraan darbujiif iwal ee oo wacyigelin walban hel yon intii wacyigelin aan suubino si lin garab sulma fadi xarumooshoo linkasima fadi daraags iwalaan daroogadin walaan isticmaalaan linku dhaafadi tan kale aan dhalinyarada garab sulmi kariyaan way etaa dhalinyarada intii una kii waxbarasho waysan oo jaamacado iwalaaan isdhow la shaqeyna waxbarasho iskool dugsi sare ilaa dugsi hoose ilaa dugsi sare jaamacad qaabka unwadaamada magaalada kiyaali in garab gala fadniyo naftirsho in lama caamilno ururada bulshada rayidka oo dhallinyaradayona wakaabawna intii ona ka dadaalna soona kala fadheeda fadnay ira fadnay dhallinyarada oo waxtar an leehay in suubiyoy siminaaraha in qabadoy tababar hay siiyoy xirfadoo shakor ha in qaadoy aqoontiyo hay dhisoy hay garab surumooy hay maalgeliyoy iyo ka dadaalay insha allah marka walaay kalena wayba jeelna ilahna la garab gala unina inti karaanka eh dadaal doona insha allah